gudoomiyaha gobolka gadaa cabdulaahi jaamac ayaa waliba use kulan la qaaday dhalinyarada degmada garbahar ee xarunta gobolka gadaa isoona kulanka kala dardaaramay inuu si wadajare lanku wada shaqeeya horumarka deegaanka gudoomiyaha iyo waliba usa kulanka kawaheliyayey gudoomiyaha degmada garbahare xasan sheeg cilmi jaamac iyo gudoomiyaha ururka bilaanta ulajeedka kulanka yahaye hadhawaayowka is-hogwaraysi ka saabsan sidii lanku wada shaqeeyi lahay horumarka degmada iyo deegaanada hoosgoyo ankooreenkana kumid a dhalinyarada ku qayb galay kulanka ayaa walibayo ku hadlana caqabadoonka badan ee haysadayo oona hadhawaayaan gudoomiyaha gudoomiye soo dhawow intaa kadib mudane gudoomiye gobolka gado eed gudoomiyaha cusub u tahay innagoo ah dhallinyaradii joogtay waqti dheerna caqabadaha iyo safarinka dhibaatooyinka ka jira la darisnay waxaan rabaa marka koowaad inaan kuu sheego waxaan weynay ka gobol ahaan mashaariicdii horumarineed ee gobolku uu xaq u lahaa si guud dhallinyaradii shaqalaan baa dishay laga arka shaqo marka shalay gudoomiyaha waxaan rajaynaynaa in uu noola imaado insha allah waxqabad oo uusan nooma imaanin kursi bedelmay oo qof kale lagu bedelay maxaan ku rahdaa dhallinyarada waxay u baahan tahay horumar waxay u baahan tahay higsi wax kasta oo maxaan ku rahdaa dhallinyarada anfacaha iyo dadka waaweyn hadda iyo dhallinyarada isku higsi ma ahaanoo dhallinyarada aad u jecelnay maxaan ku rahdaa hadafkooda iyo horumarkooda ay ka shaqeeyaan dhallinyaro waxbarataa jirto oo shaqalaano isku joogta dhalinyaro wax raadinaysaa jirto nooc walbay leeyihiin dhallinyarada waxay rajeynayaan inay horumar fiican ay gaarsiin doonto insha allah maanta waxaan halkan ku kulansan dhallinyaradii gobolka guud ahaan gaar ahaan dhallinyaradii degmada garbaharey kuwaasoo u imaaday soo dhoweyn iyo xogwaraysi ku aadan maamulka cusub maamulka waan soo dhoweynay horeyna waa u soo dhoweynay haddana waan soo dhoweynaynaa halkan waxaa u imaanay bal inaan isxog waraysanno baahiyaha ka jira gobolka dhinaca kale gudoomiyaha degmada garbahare xasan sheekh cilmi jaamac iyo weliba usaangmahad nagay hadhawaayowga iyo ishogwaraysiga iyo anka kooyan dhallinyarada degmada anigu mar badan ma qabo waxaad kolley ogtihiin meeshaan waa madashii looga hadli jiray gobolkana santar ku ahayd in dibashiisiin la qabto baa awalu qodobkaas ay maaragtay baan mar walba ku doodayn dee markii dibashiisiin la qabtana wax walba ayaa hagaagay nolosha waxay ku xidhan tahay nabadgelyada nolosha waxay ku xidhan tahay waxbarashada nolosha wax walba kow waa in horta la helo dibashiisiin waxaan isaaka halkaan inkuu sheegayaa nidaam wuu isbedeli karaa dhib ma laha laakiin waxqabad baa loo baahan yahay ka dambeyntii gudoomiyaha gobolka gadaa cabdulaahi jaamac iyo weliba uuse ka dheeraday in dhallinyarada iyo ataa lafdhabarta bulshada iyo wiilalba aad baanaan ooga mahad celinahayaa kulankiinaan annagu jubbaland baan hoos tagnaa geda jubbaland bay ka mid tahay jubbalandna waxaa nooga xihan waxyaalaha aad ka guuxaysaan oo dhanoo horumarka ah iyadu ku xidhan yahay wixii aan ku leenahay inaan raadsanno maalin dhaweed waxaa dhacday waad ogtihiinoo fatahaad baa waxay ka dhacday baar dheere dad badan baa ku dhammaaday dad badanna way ku gurye iyo xoolo waayeen dowladda federaalka diyaarad caawimaada soo dirtay baar dheer way soo dhoweyso way aqbashay dowlad goboleedka mid kale soo dirtay waa la diiday ku darsadoo labadaba mid xasan bixiyeyna ma jirin mid axmed bixiyeyna ma jirine deeq sacuudiga ka timid bay ahayd guddoomiyahu wuu sheegay haddaadan shaashadda jubbaland ka muuqan tan federaalka kama muuqan karti sidana layskama noolaan karo khayr allah siiya maamulladii naga horreeyey baan waxaan ka maqli jiro dhallinyaro aad iyo aad baad umahadsan tihiin waddanka idinkaa wax u bartay fikirkaada idinku la imaadaan ood u aragtaan in lagu horumarin karo gobolka kaasaan gadaynaa annagu haddii ilaa yidhaa kulankan uusahay isogwaraysi iyo waliba uusakoe hilo gudoomiye cusub lang magacaawiyay degmada garbahar ee gobolka geda